wasaaradaha owqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalk iyo jubbaland ayaa ku soo gebagabeeyey magaalada kismaayo tababarkan oo u socday qaar ka mida culimada magaalada kismaayo tababarkan ayaa waxa uu ku saabsanaa habka gudbinta fariimaha wacyigelinta najiib bare salaad gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada kismaayo oo soo xiray tababarkan ayaa culimada ku booriyey in ay bulshada gaarsiiyaan waxa la baray runtii magac culamo markii la dhahana dadka aragti kale humaag weyna ku cabir maayo dadku marka intaasayta wataatihiin qofka markii la dhaho waa culimo waa macalim waa sheekh waa xaaji qofka loo sheegaayo wax kaluu soo cabiranaya markii wuxuu isleeyahay qofkan waa qof muhiima waa qof mas-uula waxa keenayana waxaa waaye diintii ilaahay oo qofkii bartay waay waxaa laydinka rabaa marka kaalinkiina hadduu ilaah idhahdo inaad kasoo baxdaan runtii boqol iyo labaatan saacadood baa shan beri markii isku daro aa inta fadhiseen maskaxdiina shiilayseen waxyaabo badan oo isleeyihiin waa idinka dhinaayan waa laydinku kabaay in marka doorooyin ama tareenina la sameeyo waxyaabaha ay keenaysa waxaa waaye kow horta dadkii in laysku keeno ee isbartaan dadkii haddana waxyaabo badan oo dadkii ka guuxaya aysan jeedin karin inay meesha ku jeediyaan waxyaabo badan oo ka maqana in loo sheego intaas xitaa ugu muhiimsan waxaan aaminsanahay waxyaabaha laidiin sheegaya boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa taqaanin hala idinka maqneen halkiina waa laidiin dhammaystiray kaalinkiina halraa markiinaa ka soo baxdaan